wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabelle ayaa kulan looga hadlayay ka qaybgalka haweenka nabadda iyo amniga la qaadatay haweenka degmada warshiq ee gobolka shabeellaha dhexe intii uu socday kulanka ayaa lagu gorfeeyey mudnaanta ay haweenka ku leeyihiin nabadeynta dib u heshiisiinta iyo sidii wadajir looga qayb qaadan lahaa ilaalinta nabadda iyo horumarinta haweenka soomaaliyeed wasiiru dowlaha wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabelle marwe sacdiya maxamed burus ayaa ka waramaysa ahmiyadda kulanka degmada warshiiq waxaan ka mahad celinaynaa soo dhoweynta aada wasiiradda iyo wasiir dowlaha iyo tiimka aad ugu soo dhoweyseen degmada waxaa idinkugu nimid booqasho wax badanna waa soo wada shaqeynay tiimam wasaaradda ka socda mar walba waa yimaadaan warshiiq waxay haysataa gabdho firfircoon shaqo abuurna loo samayn karo nimcadan ilaahay siiyey ka wasaarad ahaan wasiiraddii iyadoo maaragtay maanta nasiib wanaag nala socoto in baahiyaha gabdhaha ay qabaan lasoo gudbiyo hadday jiraan gabdho doomale oo badda ka shaqaysta hadday jiraan si shirkadahaas iyo howlahaas tiim gaar ah oo haweenka ka shaqaysanaya kalluunka loo abuuro dumeystikadii sidoo kale waxbarashadii iyo farsamadii gacanta in la helo gabdho shaqaysanayo in la helo gabdho ka qaybgalayo nabadda iyo amniga biliiska gabdha yaryara hadda meeshaan ka muuqdo in biliiska degmada ay la shaqeeyaan deegaanka deegaanka maadaama uu nasiib leeyahayo dad ohli diin ay degan yihiin dhibaatooyinkii dhacayay inta badan ay ka nabad gashay ilaahay mahaddiisu waaye waa ilaahay aan uga mahad celinaynaa marka aniga war badan ma iiga furna maanta waxaa jooga wasiirkii wasaaradda furitaankaas laygu soo laygu soo dhoweeyey inaan wasiiraddu ku soo dhoweeyo reer warshiiq baahidooda maanta waa la hor fadhiyaa wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka hirshabelle ayaa sidan oo kale kulamo kale ku soo qabatay deegaano iyo degmooyin ka tirsan hirshabelle kuwaasi oo dhammaantood ku saabsanaa ka qaybgalka haweenka nabadda iyo amniga